bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena subaxnimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah daliska ciidanka sida gaarkaa u tababaran ee danab ayaa sheegay inaanay jirin sarkaal ka tirsan ciidankooda inuu ku dhintay dagaalada ka socda magaalada laascanood xildhibaanada qaar ka mid a xildhibaanada golaha baarlamaanka oo boogaadiyey howsha dhinaca xajka ay haysa wasaaradda diinta ee awqaafta wasiire ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa sheegay in sanadkan ay aada ugu faraxsan yihiin inay ka qayb galaan deegaanadii dhowaantan laga xoreeyey dagaalamayaasha al-shabaab tartamada ka socda gudaha dalka ee ay qabanayaan warbaahinta kala duwan ee dalka wararka sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan warkeena subaxnimona waxaa ka mid ah dad ayaa waxa ay sheegeen in ay sii kordhaysay tirada xoolihii ku dhintay biriiqdii ku dhacday qaybo ka mid ah gobolkaasi mudug akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda dalkaasi soud afrika ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda dalka ruushka marka loo eego cadaadiska dhinaca caalamka ka saaran ee la xidhiira dagaalka dalkaasi yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
intaad maqasheen oo qodobadayna warka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran taliska ciidanka danab ayaa war ka soo saaray in sarkaal ka tirsan ciidankooda ku dhintay dagaalkii ka dhacay magaalada laascanood ee xarunta gobolka soolo taliyaha ciidanka danab ee soomaaliya axmed cabdulaahi beeryare ayaa soo saaray warsaxaadeed ku aadan war dhowaantan qabsada baraha bulshada ku aadan sarkaal hore uga tirsanaa danab lagu dilay magaalada laascanood waxaan xaqiijin karnaa inaanu wax shaqaa ku lahayn guutada danab ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed xilli nasiib darraha wuxuu sheegay xilligii uu soo ku dhimanay dagaalka ka socda magaalada laascanood taliya beeraada sheegeen hadafka koowaad ee danab uu yahay inay la dagaalamaan dagaalamayaasha al-shabaab iyo weliba kooxaha ay u kasoo horjeeda dowladda waxaa rabay inaan carabka ku adkeeyo danab inay si buuxda uga go-an tahay ujeedadaas aysan u geli doonin war dagaal beeleed ah arrimo la xiriira qabiil ayuu yidhi taliya axmed cabdulaahi beeryare taliyaha ayaa sheegay in dhowaantan warar lasamari ku saabsanaa in taliyaha uu sheegay in maxamed uusan ka mid ahayn saraakiilshii ka tirsanaa ciidanka danaba islamarkaana qayb ka ahaa dagaaladii ka dhacay magaalada laascanood waxa uu sheegay in isagu muddo lahaatan laga joogo labada kun ilaa ko iyo tobankii uga tegay ninka lagu magacaabo maxamed oo isaguo ka tirsanaa saraakiisha ciidanka danaba islamarkaana ka qaybgalay dagaalkii lagaxsanood ku dhintay uuna sababo la xiriira uga tegay danab labada kun ko iyo tobankii sababo shaqsi ahaaneed waxa uu sheegay taliyaha ciidanka danab beryare inaanu isagu shaqo ku lahayn wararka lasla dhexmaraya ku saabsan in saraakiilka tirsan ciidanka danab ay ku dhinteen dagaalkii ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolkaasi sool taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in maxkamadda ama sharciga lala tiigsan doono askari ka tirsan ciidanka oo isagu xabad ku riday nin shacab ah oo dhawaata la sheegay muwaadinkii inuu kasoo dacwooday askariga askariga la sheegay inuu xabad ku riday ninka muwaadinka kadib markuu ka codsaday inuu ka iibiyo sigaara xilli barqaa islamarkaana lagu guda jiray bishainta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan taliska ciidanka booliiska ayaa sheegay in laga soo qabtay ninkan xaafadda uu deganaa waxaana uu sheegay in la horgeynayo maxkamadda sida deg dega looga rugseeyey islamarkaana waxa uu sheegay taliyaha ciidanka boolisku in si deg dega looga rugseeyey ciidankii uu ka tirsanaya booliiska soomaaliyeed ciidanka booliska soomaaliyeed ka jawaab cadasho ka soo gaartay muwaadinka lagula kacay fal awood sheegasho ah uuna u geystay askari ka tirsan ciidanka booliska waxay soo xireen askarigii dilka dhibka geystay waxaana la horgeyn doonaa sharciga ayuu yiri qoraalkasoo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ah ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay guddiga la socodka iyo weliba dhaqdhaqaaqyada dhinaca xashka ay ku bogaadiyeen hawsha ay u hayna dadka xujayda ee sanadkan soo xajinaysa xildhibaan beerin oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka oo kulan la qaatay guddigaasi islamarkaana kadib kulan la yeeshay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta xukuumadda soomaaliya ayuu ku booray doorka ay xukuumadda iyo weliba guddigan ay u hayeen shacabka ee ku aadan waa adeegidda dadka iyagu doonaya sanadkan inay soo xajiyaan xildhibaan berri oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yidhi
anigoo xildhibaan ah oo runtii ka tirsan baarlamaan kooiyo tobanaad inaan maanta soo hor fadhiistay guddiga loo xil saaray arrimaha xajka iyo cumrada ee wasaaradda awqaafta waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmay guddigii iyo wasiirkoodii oo hor fadhiya u shaqaynaya dadkii sidii loogu idmaday ammaanadii loo dhiibayna sideedii u gudanaya anigoo xildhibaan maxamed axmed beerey ah waxaan u imid inaan soo qaado cabasho uu qabay muwaadiniinta soomaaliyeed mid ka mid a oo anigana aan xildhibaankiisa ahay si gaara waxaana guddiga ka codsaday in anigana la qanciyo asagana la qanciyo waxaa horteyda lagu soo bandhigay dukumentiga oo soo gudbiyey muwaadinka xaaji xuseen dheere oo dabcan nin macruufa ah oo la yaqaano oo kasoo shaqeeya wax badan arrimaha xajka iyo cumrada wasiir horena usoo ahaa runtii dowladda oo qaranka usoo shaqeeyay waxaan ku faraxsanahay guddigana aan ku ammaanayaa ugana mahad celinayaa inaan arkay mid midna loo dul istaagay dukumentiga uu soo gudbiyey aniga iyo asagoo wada soconnana aan ku qanacnay shardiga oo ku gafay inuu ku soo gudbo oo shirkadiisa iyo kambanigiisu ay uga mid naqdaan shirkadaha ka shaqayn kara sanadkan qodobka labay tobanaad asaguna waa qirtay anna markhaatiyaan ka ahay saas darteed guddiga waa u mahad celinayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran cadaaladda iyo ilaahay in loo shaqeeyo yani waaqiimu shahaadata lilah kunuu qawaamiina bilqisti shuhadaa lilah waxaasoo dhan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu nagu amrayaa dadka muslimiinta ah inaan haddii la isqabsado cinda alkhusuuma wax cad oo lagu kala bixi karo oo labada darafba ay ku kala bixi karaan in la keeno marka guddiga waa bogaadinayaa waa u hambalyeynayaa waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran xaaji xuseen oo soo shaqeeyey oo wax badan runtii aan aaminsanahay inuu soo qabtayna inuu ku qancay asaguna uu qirtay inuu ku qanacsan yahay asagana waa u mahad celinayaa wasiirka oo runtii u dhabar adeegay oo hor fadhiya oo taagan habeeniya maalinna waa u mahad celinayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay jasaakum allahu khayran ummadda soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa gacan aamina inay ku jiraan cabashaa ka jirta meeshaan wax badanaan xoogaal u ahayn gacan aamina inay ku jiraanaan u sheegaynaa si ay ugu fududaato qofkii natiijo uu ku farxa usoo barxana usoo baxdana in natiijo
ciidamada galmudug ayaa howlgal xalay waxay amniga ku saabsan ka sameeyeen qeybo ka mid ah xaafada ay ka kooban tahay magaalada gaalkacyo oo ay maamusho maamulka galmuduga gudoomiyaha gobolkaasi galmudug ee maamulka galmudug ee magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inuu dignin u dirayo dhammaan dadka ku dhaqan magaalada islamarkaana gaar ahaan caruurta waalidiintooda iyagu dhibaatooyinka ka geysta magaalada gaalkacyo xarunta gobolkaasi midoga gudoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in caruurtoodu ay ku haystaan guryahooda si ammaanka wax loo qabto ciddii lagu helana sharciga lala tiigsan doono ilaahay baa mahad iskale waxaan caawa u taaganahay howlgalkeennii roondada oo caadiga ahaa laguna sugahayay amniga magaalada gaalkacyo nawaaxiga gobolka mudug oo dhan inta sooqaadka bisha rabadaan ee barakaysan ay jirto waa howlgal meel kasta ka socda laguna sugahayo dadka cibaadaysanahaya oo islaamka ah amnigooda maadaama nimankan oo jidya jahadiidka ah ama maxaanku idhaahdaa al-shabaab ay caadaysteen inay mar kasta ay dadka cibaadada ku gaadaan oo masaajiyada ku dilaan oo qofka ilaahay u goca oo ilaahay maxaanku idhaha hortaagan mar kasta ay maxaanku idhaahdaa ku dilaan masaajidada dadka yidhaahdaanna hebel xaggee laga helaa masaajidka mar kasta dadka arxanlaawayaasha waxay caadaystaan inay dadka ku dilaan masaajidada
gudoomiyaha gobolka mudug ayuu kaasi ah oo ka hadlaya howlgallo ay ka fuliyeen xaafado ka tirsan magaalada gaalkacyo dhinaca maamulka galmudug halka warkaasi aad ka dhegeysaneysaan waa idaacadda dalsan magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka south africa ayaa sheegtay inay garab taagan tahay dowladda dalka ruushka marka loo eego dagaalka ka dhanka ah dowladda dalkaasi ukraine oo ciidanka ruushku ay ka wadaan gudaha dalkaasi mowqifka ay qaadatay dowladda dalkaasi ukraine anira dowladda dalka south africa ayaa waxa uu yahay kadib markii wadamo badan oo ku yaala qaaradda afrika ay qaateen mowqifkooda ku aadan siday u taageersiiyeen dowladda dalkaasi ruushka dagaalka ay ku qaaday gudaha dalkaasi ukraine wadamo badan oo reer galbeed ah ayaa ka biyadiidan dagaalkaasi waxaana dhowaanta lasoo saaray warqad qoraal oo ku saabsan i c c in lasoo qabto madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin inkastoo ruushka uusan ahayn wadamada qeybtaga ayaa saxiixay maxkamadda dembiyada dagaalka i c c warkii subaxnimo idaacadda dalsanna waa nageynta
ad la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin
war la xilyaabaa talo la xil